الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب صلاة الخوف cabsida salaadeedii ayuu baabkeedii yahay bal salaadii khowfka kayfiyaadkii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh uba tukaday waa qeyb kaba mid oo waayo kitaabka kuma dhamma taas buu baabkii yahay kale salaatu lkhowfna maaha salaad gaar oo sida salaada ciidda iyo salaada kusuufka iyo salaadaha dee gaarka ah ee salaadahan shanta aan ahayn ma aha waa salaadihii macuudada ahayd aynu naqaanay ee dee shantan salaadood ee faradka ahayd oo laakiin la tukanayo in waqti cabsi ama dagaal jiro la tukanayo taasi ay keentay uun in bal waxyada dee ama xaggii iyadoo weliba jamac lagu tukanayo umuuro marka hore dee la dhowri jiray aan la dhowri karayn oo taqyiir uu kuba yimi uune laakiin waa salaadii macuudada ahayd ee salaadii faradka ahayd ee ma aha sida salaada ciidda iyo kusuufka iyo istisqa iyo salaado nooc gaar ah ama salaado ka duwan salaadahan maaha salaada loo jeedaa bal taas buu baabkeedii yahay xadaثna cabd بن xumaydi qaala akbarana cabdالرaزaq qaala akbarana macmar عan الزhriy عan salim عan ibni cmara qaal anahu qaal sanadku kolley dadku waa dadka aan wada soo barnay welibana waa dad wada a'imo ayaan leenahay waa imaamiyo ma aha un siqaad inaan ku gaabsano waayo cabdi bnu xumayd waa nin musanifo xataa kutubtiisii waxyaalaha imakayna soo gaadheen ba cabdirazaaqna waa saas oo kale ragga kalena waa taa macmarna isaga xataa jaamiciisii dee cabdirazaaqkiisa hala madbacaysnaada ama qeyb kaba mid ah kaba sugnaadee isnayna soo gaadh tasniiftiisii wax kaba midi bal waa aimadii sarimkuna wayna cabdالlahi بn cmar qaala wuxuu uhi cabdالlahi بn cmar صalىa rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslم rasuulkii ilaahay ayaa wuxuu tukaday salaaة اlkhawfi salaadii cabsida bixdى طaa'ifatayni oo wuxuu rasuulka ilaahay tukiyey labadii kooxood mid ahaan ragcatan ragcad buu tukiyey wالdaa'ifaة اlأkrىa kooxdii kalena muwaajihat lcaduwi cadowga ayay hortiisa kuba sugnayday hor joogtay iyagoo ilaalinaya dee rasuulkii ilaahay iyo daa'ifadan laba tukanaysa huma insarafuu kuwii markaa rasuulkii ilaahay la joogay ee daa'ifadii la tukanaysay rasuulkii ilaahay ayaa laabmay oo gadoomay waa markay rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayhi ragcadda ay laba tukadeen wa qaamuu way istaageen fii maqaami asxaabihim daa'ifadii kale cadowga hortaagnayd ayay halkeedii tegeen si ay xiraasadii iyagu u qabtaan iyo ilaalintii oo halkii asxaabtoodii ayay joogsadeen muqbiliina xaal ay u jeedaan cala alcaduwi cadowgii ay u jeedaan oy xaggiisii qaabilayaan wa jaa-a waxaa yimi ulaa'ika kuwaa markii hore cadowga hortaagnaa an iyagu salaada gelin ee rasuulka ilaahay laba gelin baa yimi oo dee qoladani markay bedeshay halkii xiraasadii iyagu qabatay uma sallaa waa tukiyey bihim iyaga annabiyu sala allahu calayh wasalam ragcatan oo qoladii hore waa taa biixda daa'ifatayni ragcatan baan idhi ragcad kale oo waa ragcaddiisii labaad isaguna ayuu qoladan tukiyo rasuulkii ilaahay bay kusoo gaadheen isagoo taagan salaadii bay la galeen ragcaddii bay la tukadeen uma sallama الnabiyu salى اllahu عalayه wasalam rasuulkii ilaahay uu salaamo naqsadoo salaadii buu kaba baxay isagii laba ragcadood baa u dhammaaday qolooyinkii laakiin qolo kastaaba ragcad bay la tukatay kuwana ragcaddii horey la tukadeen kuwana ragcaddii dambe salaadoodii ma dhammo markaa ragcaddana kumay kaaftoominoo uma qadaa way qaleeyeen macnaa way la yimaadeen weeyaan haa-ulaahi kuwaasi ragcatan wa haa-ulaahi ragcatan oo daa'ifadii dee bal mathalan markii hore rasuulkii ilaahay la tukatay ee xiraasadii haddana qabatay ragcad bay tukadeen waa ragcaddii u harhsanayd kuwan kalena ee marka dambe rasuulkii ilaahay la tukadayna ragcad bay tukadeen bal xadiiska kolley duruq buu leeyahay duruqdiisaan isyar gaadhsiin doonaa markaasaan iyadoo kolley aan eegi doono axaadiista kale waa afar xadiis baa meesha inoogu imanaya ee kuwa kalena aan eegi doono bal suurooyinka kayfi ama kayfiyaadka inoogu imanaya salaada khawf ay leedahay horta bal tan kayfiyadiisa ama kayfiyadan iyo suuradan baan yar suuraysan doonaa kolley kalaamkuna mar unbuu wada noqon axaadiistaas walow aanay kayfiyaadkii rasuulka ilaahay utukaday intan aanay kuba dhammayn bal laakiin waxaan aragnaa inu imika xadiidkan rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh iyagoo cadowgii ay kulmeen ayaa waqti salaadeedna uu galay salaadani ti ay ahayd halkan inooguma sugna in waxaana ay ahayd cadowguna xaggii qiblada kamuu xigina jiha aan qibladii ahayn ayaa cadowgu uu kaba joogay rasuulka ilaahay baa salawaat ullaahi wasalaamu caleyh markaa qaybiye saxaabadii oo laba daa'ifo ayuu kaba dhigay kolley daa'ifaduna mujaahid iyo waa mid iyo wixii ka badanba daa'ifo waa lagu idlaaqi karaa bay idhaahaan culimada qaarkoodna saddex iyo wixii ka badan bay daa'ifo ka dhigaan saas baaba shaaficiya uguba tagaa haddii dee la qaybinayo walow daa'ifadiiyo sida loo qaybinayaa qaradka la leeyahay waa iyadoo salaadiina la tukanayo dee muslimiintii waxna markaa qeyb kaba midi inay iyagu la yimaadaan ama ay u qumaan ilaaline waa in ujeeddadu ay ku xasilayso dadku filan xiraasadii waa inay yihiin un kolley sida loo qaybinaye laakiin shaaficiya baa waxaa laga soo naqliya in idhaha waa inaanay daa'ifadu kolley saddex kaba yaraane calaa kulli xaalin waxaan leenahay un waa wax ujeeddadan laga leeyahay qaybintan iyo daa'ifadan cadowga hor joogsanaysa qaradkaasoo xiraasadii in uu ku xasilayo un kolley qur-aankana kayfiyadu waabay kuba sugnay bal markaa rasuulka ilaahay waxaa inoogu sugan ragcad buu daa'ifadii hore la tukaday xadiidkana waxaa inoogu sugan daa'ifadii rasuulka ilaahu taagan bay ka baxeen salaadiiba way iska socdeen ama way tegeen horta may dhammaysan waxay u tegeen nimankii asxaabtoodii ahaayoo ay soo bedeleen qoladii lasoo bedelayna rasuulka ilaahay bay ragcaddii uharhsanayd laba tukadeen rasuulka ilaahay markii uu la atixiyaadsaday ee uu salaamtii kaba uu salaamtii laba yimi iyagu iyo labadii qolo laba ragcad ragcaddii u harhsanayd bay tukadeen bal intaa weeye horta suuradu xadiidka laba dariiq buu leeyahy labada dariiqna aan gaadhno waxadaثanii aburabiici الزahraniyu qaala xadaثanaa fulayxu can الزuhriyi can salim bni cabdالlahi bni cumara can abihi anahu kana wa xadiidkii hore dariiq kale uunoo dee halkii cabdi bni xumayd uu muslim sheekhiisa ahaa aburabiic الزahrani sulayman ibnu da-ud alcataki aynu horena usoo maray kolley zahran iyo catak labadaba waa loo nisbeeya wala barhkood ay leeyihin waaba laba reer oo siman ay idhaahaan ayaa maanta u sheeka fulixna fulix ibnu sulayman oo baarhkood idhaahaan waaba la qabay magaciisa cabdulmelik baa la idhaha isagana horeynu usoo maray dee inta kalena sanadka horeba way ku sugnayd labadaasun baa halkan imika kusoo noqday oo qolooyinkii hore bedelay wuxuu yihi cabdullaahi bni cumar ama salim baa aabihii cabdillaahi kaba warinaya anahu cabdullaahi kaana wuxuu ahaa yuxadiثu mid warama can salaati rasuulillaahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay salaadiisii fi lkhawfi cabsida ahaad iyo dee waqti dagaal joogo ama cabsi ay jirto cadowgii lays hortaagan yahay ayuu kaba waramayey wayaquulu waxaanu odhanaya cabdullaahi salaytuhaa salaada waan tukaday maca rasuuli illaahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulka ilaahi maciisa salaada khawfka laba tukaday bihada lmacnaa ay bimacna alxadiid almaadi xadiidkan imika aynu kaba soo baxnay ayaanu macnihiisa lahaayo macnuhu waxa weeye fuleyx oo fuleyxani wuxuu xadiidka kaba wariyey zuhri buu kaba wariyey xadiidkan salaada khawfka ayuu kaba wariyey warintiisa iyo riwaayadiisna waxay la macno ahayd yaanay la lafdi ahaanine macmar ibnu rashid riwaayadiisii uu zuhri ka wariyeyna labadoodasaa siman oo markii hore zuhri macmar baa kaba warinaya oo imaam ah si aan soo sheegayno imikana fuleyx isaga martabadiisa ma gaadhsiisna ayaa xadiidka zuhri kaba warinaya haddaba riwaayadan zuhri waxay la macno tahay riwaayadii macmar uu zuhri kaba wariyey yaani laftigeedii kuba sugnaane intaas buu bi hada lmacnaa uga jeedaa وxadaثna abubakr بn abi shaybata qaala xadaثna yaحya بn aadama can sufyaana can muuse bni cuqbata can naafici can ibni cumara qaala anahu qaal waa dariiq kaloo xadiidkii hore leeyahay laakiin sanadku kolley malaa saxaabiga uun mooye intii kale oo dhami way isbedeshay oo duruqdii raggii hore ay noogu sugnaa rag ka duwan baa kuba sugan abubakr ibnu abi shayba yaxya ibnu aadam waa nin isna xaafid ahaa hiqo ahaa faadil ahaa oo bal musanifo kitaab dee kharajka le oo waabayna soo gaadhay kharajkii waxa uu ka hadlana waa leeyahay sufyaankan ka dambeeyana waa imaamkii sufyaan ibnu saciid ithawri weeye qolooyinka kalena waa qolooyin aan dhawaanba soo aragnay muuse ibnu cuqba iyo naafic marka halkii salim ibnu cabdillaahi maanta waxaa jooga naafic oo mawla bnu cumara isagaa ibnu cumar kaba warinaya qaala wuxuu ihi ibnu cumar sallaa rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay wuu tukaday oo salaatalkhawfi salaadii cabsida fii bacdi ayaamihi waa fii bacdi ghazawaatihi wa ayaamihi alatii xaaraba fiiha alcaduwa waa maalmihii ama ghazawaadkiisii kuwa kaba mid ah ee cadowga ay iska hor yimaadeen ou laba dagaalamay ayuu salaadii khawfka tukaday si u tukadayna san bay ahayd faqaamat way istaagtay daa'ifatun kooxi macahu rasuulkii ilaahay maci oo laba kooxood buu u qeybiyey ama laba daa'ifo asxaabtii la joogtay markaas markaa qolo isagii bay daba joogsatay isagoo salaadii tukinaya wa daa'ifatun wa qaamat daa'ifatun biizaa'i lcaduwi daa'ifana waxay joogsatay cadowga muqaabilkii iyo halkii ku toosnayd iyo muwaajahadii cadowna xaggii qiblada kama xigin fasallaa waa tukiyey oo biladiina kuwii macahu maciisa ahaa ragcatan ragcad buu tukiyey uma dahabuu way tegeen qoladii markay ragcad tukadeen ayay iska tegeen rasuulka ilaah oo ragcaddii labaad u taagan wa jaaءa alآakharuuna kuwii kale ayaa yimi fasallaa bihim ragcatan ragcad buu tukiyey iyagiina uma qadat way qaleeyeen addaa'ifataani labadii kooxood ragcatan ragcatan ragcad ragcad bay qadeeyeen oo qolaba ragcad baa u dhinayd qaala naafic baa wuxuu yihi waqaala bnu cumara ina cumar baa yidhi faإida kaana khawfun bal taasi waa mar la makansanayo dadkii dee la qaybin karo oo qoloba ay dee markaasan u tukan karto imaamkiina ay la tukanayso laakiin hadduu yahay khawfun waa cabsi akhara min dalika arrinkaa kaba badan oo cabsidu ay intaa ka weyn tahay oo ama dagaalkiibaaba socdo suurtagal aanay ahayn in la qaybiyo dadkii inay saftaan oo imaamkii daba joogsadaan aanay umuurahaasi aanay dhac ahayn oo dee arrinku uu taa kaba adag yahay fasalli tuko ruuxan dee xaaladaasi ay haysatow raakiban xaala tahay waa sidii ku suurta gasha adoo wax fuushan aw qaa'iman ama adigoo lugahaagii kuba taagan oo dee taagan oo ama lugba ah tu tuumi xaal aada ishaarayso rukuucdii iyo sujuuddii iyo imaan ishaare aada ishaarayso taas bud bal xadiidka duruqdiisi kolle way noo dhammaatay intan yaree ugu dambeysay waqaala bnu cumarna dib baan bal iyada kalaam gaaray yeelan doontaa oo dee cibaaradan imaka muslim inoogu sugan ibnu cumar baa saa yidhi markaa waa inay mawquuftu isaga kuba taagan tahay xadiidka intiisa kalena kii marfuuc ahaa ee rasuulkii ilaahay ficilkiisii uu inooga soo naqlinaya ay tahay saas baa riwaayadan inooguba sugan bal markaa bal dee iyada taa gaar ahaan baan uga yar hadli doonaaye waxaa xadiidka bal suurada iyo kayfiyada inoogu sugan waa ta aan leenahay rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh horta salaad keliya ma tukan oo khawf ghazwo ama mawdin keliyana salaadii uu tukaday may ahayn kayf mawaadin kala duwan ayuu tukaday salaado kala duwan duwanoo rasuulka ilaahay waa tukiyo dee waqtiyada muwaajahadu ay dhacayso kollay maalinun bay ahay dee waqtigaa dee hagaag dagaalka dee layskaba hor imanayay meelaha uu ku tukadayna way kala dunaayeen waxaanay culimadu raajix yeelaan rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh salaad khawf oo uu tukaday tii ugu horreysay cusfaan inay ahayd meel laydha dee kollay maka malaa laba marxalo ay u jirto taasi xudaybiye waqtigeedii bay noqonaysaa malaa khaalidina way hortaagnaayeen markaasoo xagga qibladaabay cadowgu kaba xigay dabadeedna daaturiqaac oo inoo soo socoto iyo meelo kaleba rasuulka ilaahay waa ku tukiyeen bal taas baa ugu horreysaa la yidhaah kollay daaturiqaac markan gaadhnaa bal yarna culimada qowlkoodii insha allah waktigay ahayd cusfaan miyay ka horreysay mise way ka dambeysay waxyaalihii kuba sugnaaye bal waxaan leenahay kollay salaada khawfku waktigii jihaadka la jideeyey uun iyada aayaadkeedu markay soo degeenee la jideeye may ahayne way kaba dambaysay dee aayaadkeeduna waa taa ay nooguba sugan yihiin qur'aanka suuratnsa bal marka oo waayo khandaq waxaynu soo maray aynu kitaabkanba kuba soo maray ayaamihii khandaq la joogay weliba inta godkii la qoday cadowgiina uu yimi gaaladii ay timee muslimiintu ay xiraasadaa kuba jireen iyo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh in maalmaha qaarkood rasuulka ilaahay aanu casar tukan bal riwaayaadka qaarkood taasi waa wixii kitaabkeennan kuba sugnaaye inuu duhur iyo casar iyo maqrib iyo ay wada dhaafeen arrintii oon u suurto gelin rasuulka ilaahay markaa kayfiyadan aan aragni iyo salaad khawf umuu tukanoo waxa taa keentay salaadan khawfku waktigaa khandaq may jidaysnayn lama soo dejinoo markaa khandaq intii ka dambeysay ayay horta arrintu ahayd bal taasi iyada waa midoo waa xagga siday ku bilaabantay kayfiyada markaa waxaan leenahay axaadiista kala duwan iyo kayfiyaadka kala duwan iyo sababta muwaadin kala duwan bay ahayd muwaadinta kala duwanna isku duruuf may ahayn kol cadowga xagga qibladu xigay kol jiha kale u jiray kol dee umuuro tan suurtogeliyan ta kala suurtogelin saas baa kayfiyaadku ay u kala duwan yihiin kayfiyaadkana waynu arki doonaa bal inta axaadiista inoo dambaysa xadiidka ibnu cumar rata inoogu sugani waa xaaladii horeen soo suureeyey ee laakiin welibana dee lafdiga dambana way inoogu sugantahy halka horena inoogu sugnayde labadii kooxoodba labadii ragcadood ee u harsanaa markii dambe ayay la yimaadeen ama ay qadeeyeen rasuulka ilaahay dabadiiba inoogu sugan daahirka cibaaradu si waxay labaduba ilmar la wada yimaadeen buu noqon laakiin qaradkii laga lahaa xiraaso iyo ilaalini dee taasi kolley waxaa la arkaa inaanay waafaqin ee waana riwaayaad kalena waa sida waafaqsanoo ta aan meesha aan ku xambaaraynaa waxa weeyaanuun bal inagoon xadidin oon tacyiininta iyagu hor bilowday oo barhkoodba riwaayaadka qaarkood si waxay suura kuba timi qoladii marka dambe la tukanaysay inay ragcaddoodii iyagu israacsadeen oo ragcaddii dambe ay markuu rasuul ka baxay ay ula yimaadeen oo salaadoodu ay xidhiidhay riwaayaadka qaarkoodna suuro kale ay kuba yimaadeen bal waxaan leenahay kolley arrintu tacaaqub bay ku dhacday si xiraasadii meeshii ay usii joogto ilaalinta ay u socoto oo labadii daa'ifo mid kastaaba ragcad bay tukateen mar may tukanee calaa tacaaqub arrintan arkaynaana kolley waa ta aan leenahay dee khawfkan baa keenay waa salaadii nafteeda iyo takyiir weyn kuba imanayo ee waxaan aragnaa qoladii hore oo kale salaadii bal iyagoo ragcadun tukaday bay iska tegeen cadowgii bay hortiisii tegeen qoladii kalea salaadoodii tukatay waa kuwa mar dambe ay haddana ragcaddii kale ay iyagu tukadeen oo waxaa taa keenay waa arrintan iyo waxaanay inoo tilmaamaysaa bal jamaacada salaada lagu tukadaa ahamiyada iyo say u adag tahay bal dee wujuubnimadkeeda hore inu taa usoo maray sababta waxa weeyaan waxyaalo salaadii burinayeyba oo ayaa jamaacadan si loo ilaaliyay hadduu ruuxu keli u tukanayo keli keli loo tukanayo umuurahan looma baahdeen takyiirkan iyo kala go-an salaada ay kala go-day iyo waxaan waa si jamaacadiina loo ilaaliyo ahamiyada jamaacada iyo dee say u adag tahay say dee badanna waa tan iskaba fudaydsata oo iska sahashata ee say u adag tahay bal jamaacadu ayaa iyada axaadiia ino xadiidka inooguba suganay bal kayfiyadaa waan haysanaynaa arrinkiina waxaan ka dhignay tacaaqub inay iyagu dee ficilkan dhacayna salaadii khawfkan ayaa keenay oo waa kayfiye banaan oo kayfiyaadkii bal salaada loo tukanayo kaba mida ama qolada dambe ha israacsatay labadoodii ragcadood ama intay tagaanna iyagu kuwii kale intay ragcaddoodii tukadaan iyaguna hawgaba dambeeyeen laakiin waxaan leenahay waa cala tacaaqubun laakiin tay kulaba imanayeen arrinka siday u dhacdayna tan weeye xadiidka ibnu cumar taasi waa inta hore cibaaradan ah faida kana khawfun akara min dalika isad muslim inoogu sugan waxa ay tahay inuu mawquuf yahay weeye ibnu cumar kuba taagan oo khawfku hadduu intaa ka bato si ruuxa u suurto gashuun buu u tukanaya ama waxa fuushanaado ama ha lugaynayo yaanu wax fuushanaanin dee qibladii ha u jeeda ama yaanu u jeedin isagoo rukuucdii iyo sujuuddiina ishaaraya oo dee bal xarakaadkii iyo wixii uu laba imanayo umuurihii oo dhami dee maanta halkan salaadiisii waxba uma dhimayaan kol hadduu salaadiisii u suurto gashay tukanayo bal taasi waa laakiin bukhaari riwaaye uu leeyahay baa waxaa ku sugnayd faida waa malik can naafic buu ahaa naafican aanayno malik dariiqiisana weeye waana kolley kitaabu tafsiire meelahan kumuu soo aroorin waa muwadaca maalikna sidaa kuba sugan faida kana khawfun huwa ashadda min dalika salow rijaala qiyaama calى aqdaami aw rukbaana mustaqbil qiblata aw gayri mustaqbiliha haddii khawfku intaa kaba bato si dee u suurto gashay u tukanayaana waa san aan hayno iyagoo dee markaa lugahoodiiba qiyaaman calaa aqdaamihim ama iyagoo wax fuushan iyagoo qibladii ujeeda ama iyagoo qibladii aan uba jeedin lakiin maxaa raacay halkaas qaala malikun waa riwaayada bukhaari waa nasii muwaa dee kolley muwaa ba asal halkana qaala naaficun laa araa cabdاllahi dakara dalika dakara dalika ila can rasuuli llahi salى اllahu alيه wasalam ama laa uraa kolba saan idhaahno oo waxaa la socotay markaa laftigaa bukhaari markuu cibaaradii aynu dee intaas ba waa tan uuna macnaheedii uu sheegay in naafic yidhi samaali ka soo naqliyey anigu uma malaynayo haddaan uraa laftiga ku dabdisano ama ma ictiqaadinayo haddaan araa ku dabdisano cabdullaahi waa cabdullaahi ibni cumar arrinkan uu sheegay inuu rasuulka ilaahay ka warinayo uun mooye oo markaa waxa ay tahay isagu wuxuu leeyahayba naafic xadiidkana waa xadiidkii naafic wuxun baaban filayaa amaan u malaynaya haddaan bal uraada saa kuma dabdiyo inuu cabdullaahi markuu san lahaa rasuulka ilaahay ka warinayey oo markaa xadiidku marfuuc noqdo kolley riwaayaad kale oo weliba shakigaasi ku jirinna way iyagu yimaadeen bal markaa waxaan leenahay sidoo xaafid ibnu xajar kolley meeshana waa dee riwaayaadkaasna waa tatabucayo uu raajax yeelayo walow laftigan aan hayno daahirku uu mawquuf yahay haddana waxaa raajixa inuu ay marfuuc tahay intanba oo macnuu uu yahay marka shiddat alkhawf ama cinda aliltixaam oo kale si ruuxa u suurto gasho ayuun baabu u tukanayayo umuurahan imaka iyo jamacan iyo waxan iyo sidan loo ilaaliyo lama ilaalin karayo waa sidan dee waktiyadeennana berigaa inay waxa lagu dagaalamaya ama seef bay hayd waa wakti laysu soo dhawaadun baa seefta wax ku yeelaysa ama waran bay hayd oo dee riddadiisu meel waxoogaayo kaa soo gaadhaysay ama leeb intaa ka yarbe lakiin intaasay hayd oo ruuxu markaa isagoo de iska taagan oo san baa u suurto gelaysa waktigeena wixii waa isbedelayaan oo kolley dee waa si ruuxa u suurto gashuun buu utukanayaayo xaalooyinkaasi iyadii waxaa waktigaa imanayay maka way isbedeleenba marka waxay noqonaysaa san si u suurto gasho un baa ruuxu utukanaya ayuun bay noqone bal riwaayadan aan saa ku haysano riwaayaadka dambean deeta eegeynaa xdثna محamed بn cabd للahi بn نmayr qal xadaثna abي qal xadaثna cabdالmلك بn abi سlayman عan caضاء عan jaaبir بn cabd لlahi caضاhana waa caضاء بn abi رbاx weeye imaamkii macruufka ahaa عan jaaبir بn cabd لlahi qal anahu qaal shahidtu waan xaadiray maعa rasuuli الlahi slى الlahu عalيه waslم rasuulka ilaahi maciisa صalaaة الkhوfi salaadii cabsida oo ujeeddadu waxaan u joogay oon la tukaday rasuulkii ilaahay salaad khawf baan la tukaday si u tukadayna tan bay ahaydoo fasafanaa uuna safay rasuulkii ilaahay safayni wuxuu naga yeelay laba safe ay jacalanaa safayni laba ayuu noo qeybiyey markaa safun saf khalfa rasuuli illaahi salى اllahu عalayhi wasalam wuxuu ahaa saf rasuulkii ilaahay gadaashiisa safkii kalena suu ahaa maanta cadowgu xaggii qibladu ka xigaaye salaadiina waa la wada gelayaaye wa safun aakharu dee khalfahu weeye saf kalena wuxuu kasii dambeeyey safkaasoo macnaha rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh maanta cadowgu xaggii qibladu ka xigay salaadii ay tukanayaan oy qibladoodii ujeedaan taa hore inay way ka jeedsanayeen cadowgii saas baa loogu baahnaa cid kale inay cadowgii hor joogto si aanay dee muslimiinta xagga dambe ugaba imanayo ilaaliso ee tan cadowga xaggii qibladiibu ka xigaa isagoo salaadii la tukanayaa la is ilaalin karaa iyagii baa la arkayaa taxarukaadkood iyo taas oo kale haddaba rasuulka ilaahay laba saf buu kaba yeelay saf isagu kusoo xigay safna safkaasu buu ka dambeeyey meel kale ma jiro cadowgii ma hortegayo ee safkan isaga kusoo xiga ayaa saf kalena kasii dambeeyey waayo salaadooda ayaa dee isyar bedelaysa say u tukanayaan walcaduwu walxaal alcaduwu cadowguna baynana wa bayna alqibla kolley laftigu mufrad iyo dee musaniya jamac baa laftigan cadow bal mudakar iyo muanaska sanuu kuba dhacaan kol kol dee iname xagga muanaska ta la xidhiidhiya ama tan dee la jamciyaana way jiraan be walcaduwu baynana wa bayna alqiblati cadowguna annaga iyo qibladii buu noo dhexeeyey fakabara الnabiyu salى اllahu عalayه wasalam rasuulka ilaahi allahu akbar buu yihi wakabarnaa jamiica anaguna dhammaantaya labadii safba waa wixii joogay oo dhan allahu akbar baan nidhi hubkoodiina way sitaan oo dee ilaah baaba qur-aanka taa inagu amray inaanay dee hubkooda dhigayna dadku hubkooda markaas ay iska wataan uma rakaca waa rukuucay warakacnaa jamiica oo markii qiyaamk qiyaamkii qira'adii way isla wada dhamaysteen markuu rasuulka ilaahay rukuucayna labadii safo way rukuuceen o ujeedo dee rukuucdu muddo dheerna ma qaadanayso de waana la is-ilaalin karaa oo taxarukaadka cid kaa horeysa waad arki kartaa weeye hadday dhaqdhaqaaqood iyo waxyaale ay wax kala damcaan uma rafaca ra'sahu rasuulka ilaahay madaxiisi buu sare uga soo qaaday min arukuuci rukuucdii wa rafacnaa jamiican waa ictidaalka dhammaanna waan soo wada toosnay uma nxadara bisujuudi imaka haduu ruuxu sujuudsan yahay de wa ma arkayo wax ka horeeyana uma nxadara macnaa khara wahabada weeye uu dhaadhacay rasuulka ilaahay bisujuudi bisab bisujuudi waa liajli sujuud sujuud buu la dhaadhacay oo rasuulka ilaahay uu sujuuday wasafu ladii yalihi iyo safkii isaga kusoo xigayna laba safuu kaba dhigay saf isagu kusoo xiga midna uu ka dambeeyaa uun halkan baa lagu kala hadhayay rasuulkii ilaahay baa sujuuday oo sujuud u dhaadhacay oo u fadhiistayba iyo safkii isaga kusoo xigay kale wasafu ladii yalihna wuxuu ku cadfan yahay damiirkan mustatirkee inxadaro damiirkeedaas waana damiir rafco weeye oo markaa deegtana waa tan wax lagu cadfaye kolley waa iska jira maanta wixii faasilkii baa jiro de waxaa kolley macruufa xagga cadfiga baabkiisa oo kale haddii damiir mutasila wax lagu cadfayo damiir de markaa damiir rafco waxaan filaya de ka isagu aan matalan aan ahayn isagu ama aan dee daahir ba ahayn in dee damiir fasli iyo ama wax daahira la yimaadeen lakiin faasilkii baa maanta jira oo faasilkii baa ah bisujuudi dan oo ishkaal ma jiro wanxadara bisujuudi wasafu ladii yalih waqaama uu kacayo asafu safkii almu'aharu dambe uu istaagay weeye iyagu markii horeba ay taagnaayeene fii naxri cadowga cadowga dhuuntiisa waa cadowga dee markaa bilow xaggaa muwaajahadiisa iyo muqaabaladiisuu taagnaayo macnuu meel kale ma tegin safkan rasuulka ilaahay laba sujuuday waabu kaba sii dambeeyaaye may sujuudina way taagnaayeen ictidaalkii bay ku jiraan salaaddii bay ku jiraan laakiin xeraasay markaasoo way istaageen taagnidoodii bay iyagu iyo ictidaalkii bay baaqi ku hadeen iyagoo salaadii ku jira waa inta sujuudan laga dhamaysanayo falama qada الnabiyu salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi markuu dhamaystay asujuuda sujuudii waa labadii sujuudoodba ee uu soo kacay wa qaama uu kacayna aلصaf ladii yali intuu isna sujuudii dhamaystay dee ragcaddii labaad baa loo soo kacay safkii ku xigay rasuulka ilaahay uu istaagay ayaa maxay sameeyeen ne kuwana maanta xiraasadii iyo rasuulkii ilaahay baaba xiraasadii imaka halkii qaatay dowrkoodii qaatay waqaama صaf ma marka inxadara safu lmuaharu inay sujuuddii baa udhinayd intii hore o dhan way taagnayn markaas baa deeto inxadara macnaa kharu wahabadu way way dee iyagu hoobteen ama fadhide dhaadhaceenba bisujuudi liajli sujuudi iyo bisababi sujuud asafu lmuaharu safkii dambe oo safkii dambe ayaa sujuuday adugu siba yeeleen waqaamu markaasaa deeta ayse soo sujuudoodii markay dhamaysteen ba iyadoo rasuulkii ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu alayh safkii hore ay taagan yihiin ayay iyaguna soo gaadheeno way istaageen intii un laguma joogsan ee waa ragcaddii hore uun markii ayse soo taageen dee rasuulka ilaahay baana sii tartiibiyey salawaat ullaahi wasalaamu calayh uma taqadama waxaa hore u dhaqaaqay oo hore u soo kacay o soo hormaray asafu safkii almuaharu dambe wa ta'ahara waxaa dib u joogsaday asafu lmuqadamu safkii markii hore horeeyey oo markii qoladii dambe ay istaageena labadii safba imika way wada taagayiin ayaa waxay isbedeleen mowqifkoodii kuwii markii hore wax ilaalinayey sujuuddii ee xagga dambe kuma sugnaa ayaa hore usoo joogsado rasuulka ilahay dabadii bay yimaadeen kuwii markii hore rasuulka ilaahay ku xigay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh la soo sujuudayna dib bay u joogsadeen oo tallaabun bay dib u qaadeen oo halkii qoladii kale ayay tegeen waxaanay tahay de kolley waa arrintii waa dee si ay iyagii ay u sinaadaan oo qola markii hore rasuulkii ilaahay raacday oy laba sujuuday oo dee fadligaasay yeeshay kuwan kalena waa kuwan dee fadliga weynba lahaa ilaalintii bay u taagnaayeeno way taagnaayeen haddaba si dee waxay la imanayaan intay rasuulka ilaahay ku dayanayaan ama ay raacayaan iyo intay ka yarhahayaan ay ugu sinaadaan oo qolana qolada kale aani ka sadbursan ayaa markaa maxay noqotay kuwan baa hore soo joogsaday si ay imika ragcadda dambe rasuulka ilaahay uraacaan iyagu oo kuwa dambe ay iyagu ku hadhayo noqdaan waa kuwii markii hore la sujuuday rasuulka ilaahay ay u hadhaan oo dib bay usoo noqdeen oo arrinku waxa weeyaan waa iyagii si ay wixii ugu sinaadaan oo xagga marka la eego rasuulka ilaahay intay kaba dayanayaan iyo intay kaba raacayaan iyo waxyaalahaasba ay dee isagii waafaqayaan aanay qolana qolada kale uga badsan janibkaas dee meeshii waa gaayat alcadl ayaa rasuulka yidhi sadba ayaa la yeelay وqاn صف المؤخر في mrka ثuma تqdم الصف المؤخر وتأخر الصف المqdم ثuma رakع النبي markaasaa uu رukوuعay نبي صلى الله عليه وسلم ورakعnaa جaميعا anaguna waanu wada رukوuعnay ثuma رفع رأسه من الركوع ورفعnaa جaميعا ثuma انxdر بالسجود والصف الذي يليه isaga iyo sفkii ku xigay الذي kaasoo kaana ahaa مؤخرا mid la dmbeysiiyo waa kii dambeeyey في ركعaة الأولى رagعadii hore وqاama الصف المؤخر صفkii markan dambe ee markii horena horeeyeyna waa istaagayo fيi نxuur الcaduوi cadowga dhuumihiisiyo waa xaggii dee bilow on dee hortoodii taas baa نaxru kuli شhayءin awalhu weeyaan oo fيi muqaabalatihi un baa macnuu yahay iyo miزaaئه falama qadى النabiyu صلى الlahu عalيه وasلم aسujuuda rasuulkii ilaahiy وصف اladي yelihi markay sujuuddii dhamaysteen ayaa inxadara isna uu dhaadhaco sujuudu dhaadhacay aلصfu صfkii almؤخru bsujuudi wa لأجli sujuud fasajaduu iyaguna way sujuudeen atixiyaadkii baa loo wada fadhiistay markaas waa la isku soo gaadhay atixiyaadkiina waa la is ilaalinaya dee cadowgu uu kaba horeeya way arkayaan dhaqdhaqaaqaysa iyo xaaladiisa uma salama الnabiyu salى الlahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay baa salaama naqsaday wasalamnaa jamiica anaguna dhammaan mar baanu salaadii ka wada baxnay taas buu saxaabigan yihi qaala jaabirun jaabir baa wuxuu yihi kamaa yasnacu say sameeyaan wey oo rasuulka ilaahay wuxuu sameeyey oo laanu samayna maalinta say sameeyaan xarasukum xaraskiinan waa kuwiinan wax ilaaliya haaulaahi kuwani biumaraa madaxdooda say ku sameeyaan oo kale ayuun baabanu samaynay oonu kuba sama ayay sameeyeen bal xadiidka inta yaree kamaa yasnacu xarasukum haaulaahi biumaraahim haynoo dambayse maxaa iyada inoogu sugan horta xaalo kale iyo maalin kale weeye waana kayfiye kale oo kayfiyaadkii salaadii khawfkaee rasuulka ilaahi u tukaday wadciguna kii horeo kale uu ka tunaayo kaasi cadowgu xagga qiblada meel aan ahayn buu kaba xigay iyagoo salaadii tukanaya dhammaantoodna ismay wada ilaalin karahayn kanse cadowgiibaa waa nastii maalintii cusfaan iyo rasuulka ilaahi si u tukaday oo cadowgu xaggii qibladiibuu kaba xigaa markaasaa daraaddeed salaadii waa la wada galay laakiin rasuulka ilaahay dee laba daa'ifo ama laba saf buu kaba dhigay oo saa imika aynu soo marray iyada halkan qolo salaadoodii iyadoonay weli rasuulka ilaahay dhamaysin kasii tagtay kumay jirin oo waxa weeyaan rasuulka ilaahay bay la wada dhamayseen wax isbedela waxaan aragnay un waa intaa sujuuddii ay ku kala hadheen ee xiraasada ay ku kala hadheen ee qolabaa ay mar hadhay intaas baa iyada inooguba sugan xadiidkan iyo markii ay ragcaddii labaad loo kacay isbedelkan mawqifkii ay isbedeleen qolana ay hore u dhaqaaqday qolana ay dib u joogsatay intaas baa adigu wax taqyiira oo imaka salaadan ku suganba jirta xadiid ibnu cabaas baa isaguna sidanoo kale kuba yimi xadiidka ibnu cabaas oo dee waxaad mooda sharaxna waa xadiid ibnu cabaasin radia allahu anhu naxwi xadiidi jaabir halkuu kusuga kusugan yahay nooma sheegina waa xadiid bukhaariya buu kusuganya kitaabkeena kumaba sugnaa markaasan jaabir xadiidkiisun buu ahaaye wuxun baan ku sugnayn isaga taqadumkan iyo ta'ahurkan safka qole inay hore u dhaqaaqday qolena ay dib usoo joogsatay intaas baan kuba sugnayn laakiin xagga kale iyo salaada inay kolba qol ay xiraasada tawaliyaysay way kuba sugan tahay laakiin mawqifkoodii inay kala bedeleen iyo halkay joogeen intaasun baana kuba sugnayn bal xadiidkana waa cadowgu markuu jihadii qiblada yahay waa kayfiya rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh utukaday oo kale de culimo kala duwan sida shaaficiyadiiyo ay qaateen aimo kala duwan xadiidkoodna waa kan dariiq labaad buu inoo leeyahay cibaaradan kamaa yasnacu xarasukum haulaai biumaraa'ihimna marka dambe way nooguba suganto markaasaan yar eegi doonaa intane bal laftigiisa ama riwaayada dambaan horta israaceyna xadiidka aan raacinayna xadaثna أحmed بن cabd للahi بn yuنuس qala xadaثna زuhayr qala xadaثna abu زubayr عan jaabiri qala anahu qaal bal xadiidku waa kii hore un markii hore cada بn abi رabax baa jaabir بn cabdالlahi kaba warinayay imika abu زubayr baa can jaabir kaba warinaya bal waxyaalo aan halkii hore inooguba sugnayno sida qoladii markaa laysor joogay ama la dagaalamayo waxyaalahaas tasmiyadoodna way inooguba sugan tahay oo bal taas baa inooguba iman doonta laakiin xadiidku waa xadiidkii hore duruqdiisa un abu zubairna marar badan baan soo aragnay magaciisa kunyadiisan buu mashhuur kuba yahay moxamed ibnu muslim ibnu tadrus baa la yidhaahaa magaciisa moxamed ibnu muslim baa la yidhaha lakiin marar hore waan kala soo hadalay marna si gaara ayaaban xaaladiisa ugu joogsanay bal insha allahu tacaala habeedno kalena bal xaaladiisa gaarka waayo waa nin culimada ay kuba sheegeen tadliis ama inuu mudalisiintii kaba mid ahaa kitaabkan muslimna uu kusoo noqnoqdaa uu kusoo noqnoqdaa riwaayaad kala duwanna waa leeyahay oo dee jaabir in badanna waxbuu kaba wariyaa ma aha wax yar kitaabkan muslim bal tadliiskiisu imaka halkana dee canbaaba inoo taalo xadathana abu zubayr can jaabirin kolley mudalisna dee cancanadiisa waaba laga joogsan jiray arrin baana jirto ninkan isaga bal culimadu dee ama kutubta taraajimta inooguba sugan oo ay yidhaahaan layth ibnu sacad hadduu abu zubayr xadiidka ka warinayo abu zubayr can jaabir aad khaasatanna waa abu zubayr can jaabir layth ibnu sacad hadduu yahay raawigiisa ama isaga kasii warinaya axaadiistiisii uu kala calaamadiyey jaabir ibnu cabdillaahi uu kaba warinayey wixii uu maqlay iyo samaaciisa ayaa wixii aan samaac ahayn buu u calaamadiyey isaga markaa samaaciisiibuu dee urursaday oo wixii samaaciisa ahaa marka waxay idhaahaan in kastaba cancana had jirtee haddii layth ibnu sacad uu ka warinayo abu abu zubayr can jaabir samaac bay kuba xambaaran tahay oo dee isagaa yidhi markuu markii hore kitaabkiisii kaba wariyey oo yihi i kale calaamadiyo bal axaadiisan i kale sheegu yihi wax samaaciya waxaan samaac ba ahayn intii samaacayd buu calaamadiyo taasuu dee bal kaba wariyaa taas baa la yidhaha lakin xadiidkan aanina zuhayr zuhayr ibnu mucaawiya ayaa kaba warinaya abu khaysame abu zubayr kaba warinayo bal waana arrin kolley horean usoo yar taabanay caawna kolley wakti baan yaraysana mar kale ayaan ku noqon doonaaye lakin waa arrin jirto dee sir aclam nubalaaba dahabi tarjamada uu ku leeyay abu zubayr oo kale markuu axwaashiisa kaba waramo ayaa wuxuu idhaha fi صaxiixa muslim waxaa kuba sugan axaadiid abu zubayr oon dariiqaasna ahayn oo wa fi nafsi minhaa shay waa cibaaradu kaba cabiro ujeedadu axaadiidta nafta waxbaa kaba sugan oo ujeedadu de waa axaadiid xaaladeedu taa tahay lakin bal insha allahu tacaala kolley waayo hore waxaan garanaya de waan kaba hadlay lakin laba qabanaye mar kale ayaan dib ugu soo noqon doonaa xadiidkana kuwa hadalkaasi kuba imanayo ayaabuu kaba mid yahay lakin de bal mar kale insha allahu tacala kalaamka taa kuba tacalluqsanaya riwaayaadkiisa kitaabka qaala wuxuu yihi markaa jaabir ibnu cabdillaahi gazawnaa waanu duulay maca rasuuli llaahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay maciisii qowma qowmin juhaynata reerkaa juhayno kaba mid ah waaytaanay islaamin ayaanu ku duuloonu u baxnay xaggoodu faqaataluuna way nala dagaalameen qitaala shadiida dagaal adag bay nagula dagaalameen falamaa salayna duhra salaadii duhur baa hagaag loo tukaday kayfiyadana looma tukan markaan salaadii duhur tukanay ayay qaala lmushrikuuna gaaladii dhexdoodii is yidhaaheen low milnaa calayhim maylatan macnaa low milnaa haddaan leexano macnaa xamallaa weeyaan calayhim maylatan haddaan xamlo iyo weerar kuba qaadno marka ay tukanayeen laktadacnaahum waanu goosan lahaynoo waynu baabiin lahayn bal asta'salnaahum oo haddaynu markii dee fursadaa ka faa'iidaysano way dagnaayeen waktiga ay tukanayeen haddaan xaggoodii uba leexano oo macnaa aan weerar kuba qaadno waynu dhammayn laynaa fayamiilu calaykum maylatan waate qur-aankaba iyadoo dee khaasatan kayfiyadiiyo marka ilaahay subxaana watacaala iyo taa inooba jidayn iyo hubka in laba hayso la digtoonaado oo taas oo kale saasay yidhaaheen faakbara jibriilu jibriil baa u warramay rasuul llahi sala allahu alayh wasalam dalika inay saa is yidhaaheen ayaa dee welinayna salaaddii casrna waa dhowdahaye ayaa jibriil rasuulka ilaahay uba sheegay fadakara dalika lana rasuul llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa arrinkaa anagana noo sheegay waxyigu ugu yimid qaala jaabir baa wuxuu yidhi iyadoo dee ay tahay wixii waxyiga ahaa ee dee uba yimi ay is yidhaaheen wa qaaluu waxaana yidhaaheen inahu shaniye hadday fursadan idi dhaaftay weeye mid kale ay idiin soo socoto sata'tihim waxaa u iman doonata oo u imanaysa oo kusoo dhowba salaatun salaad hiyo axabu ilayh min alawlaad ay carruurtaba ka jecel yihiin waa salaaddii casar oo salaad ay carruurtoodaba kaba jecel yihiin oo de ay shuqloomi doonaan ayaaba iman doonta bay yidhaaheen oo iman doonta ujeedadu markaa ayaanay ina dhaafin fursadaasi aan waktigaa weeraro dee waxyigiina waaba kan u yimi rasuulka ilaahay looba soo sheegay falamaa xadarat alcasr salaadii casar markay timi welina wa la ishor joogo dagaalkiina waa dhacay ayuu qaala jaabir baa wuxuu yihi safanaa uuna safay rasuulka ilaahay safayni laba safo macnaa jacalanaa safayni laba kooxood buu noo qeybiyey wاlmushrikuuna gaaladuna baynana wa bayna alqiblati annaga iyo qiblada ayay noo dhexeeyeen qaala jaabir baa wuxuu yihi fakabara rasuulu llahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay allahu akbar buu yihi wakabarnaa annaguna allahu akbar baan yidhi warakaca waa rukuucay farakacna eeg salaadii way wada galeen labadii kooxoodba ama labadii safba uu rukuuco way wada rukuuceen uma sajada waa sujuuday wasajada macahu waxaa la sujuuday asafu اlأwal waa safka hore ujeeddadu waa kii muqadamkaa isaga kuba xigay falamaa qaamuu markii ay kacinayay sujuudii kasoo tooseen ay istaageen ayaa sajada asafu الthaani safkii labaadna uu sujuuday uma taأhara الصafu اlأwalu sidan soo maray safkii hore waa safkii markii hore rasuulka ilaahay ku xigay ayaa dib usoo joogsaday oo wataqadama waxa hormaray oo hore u dhaqaaqay aلصafu الthaani safkii labaad faqaamu way istaageen maqaama alawali safkii hore halkii uu joogay ayay istaageen fakabara rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay baa allahu akbar yihi waa takbiirtii rukuucatani wakabarna warakaca farakacna uu rukuuco waanu rukuucnay uma sajada wuu sujuuday wasajada macahu safu lawalu safkii hore ee hadda markii hore ka dambeeyey ahaa ayaa la sujuuday waqaama thaani kuwii kalena xiraasadii bay isu taageen oo way istaageen falama sajada asafu thaani safkii labaad markii uu sujuuday ayaa uma jalasuu jamiican ay dhammaan ay wada fadhiisteen atixiyaadkii ay u wada fadhiisteen ayuu sallama calayhim waa sallama macahum wey waa la salaam naqsaday rasuulka ilaahay kork rasuul llahi salى اllahu alay wasalam iyaguna salaaddii bay kaga baxeenoo bal aduu kayfiyadaas bay u dhacday intaa dee tii hore u weeyo waa kii xadiidkii hore aynu soo dabdinay iyo balsay ahayd waana kayfiyo kayfiyaadkii salaada khawfka khaasatan marka cadowgu xagga qiblada uu kaba xigo ee uu ciddii dee bal matalan markaasan u tukanaysay uu kaba xigo waa mukhaalafa waaweyn oo iyada tan halkan inoogu sugana sidan marka horeba sheegnay ma jiraan qaala abu zubayri abu zubayr baa wuxuu yihi uma khasa jaabirun xagga marka la eego ina waa sidii ay u tukanayeen iyo san loo kala hadhayay baa jibril jaabir uu ka soo hadlay marka uu khaas yeelay arrintii oo de isagoo soona koobaya anqaala inuu yidhi kamaa yusalii umaraaukum haulaai say umaradiinani uba tukadaan kollayna umarada waxaan kusii fasiranaynaa waa umaradu marka ay dadkii dhex joogaan ay tukanayaan xaraskoodii iyo ciidankii ilaalinayana meesha uu joogo say u tukanayaan saasoo kale unbaaba la yeelay oo walow halkan maanta jaabir intaa wax ka badan aanu ku caddayn ciddii ka dambaysay ee tafsiir ee halkana qolooyinkiina sharaxa nawi haysta iyo waxba in kayfiyadan sidan xarasku waktigaasay ahayd iyo inooguma sugna bal sheekhan sheekh maxamed cali aadan reer wallo sharaxiisu aad u waasac yahay oo kale halkan ee wuxuu kaba hadlayo intan may jirin kalley waxaa lahaa sheekhan araxiiq almaktuum le wuxuu leeyahay kitaab yaroo sharaxa muslim oo aadna u mufiida muslimkana uu ku sharxo afar mujalad ay ku madbaceeyeenoo laakiin de inay kitaab sharax waasica ama afar mujalad oo dhan laakiin meelaha uu qabtiyo kolley meelaha ishkaalkeeda aad buu uguba yar fiican yahayoo minat lmuncim ayaa lagu magacaaba ayaa waxa ay tahay walow aanay qolooyinkaasi dee khaasatan jaabiriya ciddii ka dambaysay caddayn e xadiidka markaan u laabadno si ahayd uu leeyahy saasun bay yeelayeen waxaa markaa inoo muuqato un waktigoodii dee markaa dadkaa umaradii dee iyagiina ilaalin bay uma baahnaayeen cadowna waa lahaayeenba oo waatan dee rag iyagu ama laguba dilay si imaamkii amiir almu'miniin cali bnu abi aalib salaad iyo cumar bn اkhadaab iyo kuwa iyagana ee lagu dhaawacay aanay kuba dhiman si mucaawiya waxyaalahaasi way jireen intaa dabadeed kollay xeraasa meeshii timi malaa xaraskoodaa san samaynayaoo meeshii malaa intay salaadii may kala hadhahayn oo de sa muuqatona intuu isagoo xaggan u tukanayo iyagu xaggan umay jeegsanahayn dhinacan dadka iyo umay joogsanahayn salaadii bay la wada gelayeen waxay ku kala hadhayeenu sujuuddii bay ku kala hadhayeen marka xaraskii a badhna malaa dee la sujuudayay imaamkii la raacayay badhna wuu taagnaadayay oo meeshii ku hadhaya haddii dee iyagu ay isagii kaba dambeeyaan oo iyag si markaas waxay xaggan salaadii unbay adigu sujuuddii unbay kugu yar kala horhoreynayeen ay ku kala hadhaadhayaan dee saas unbaa kayfiyada inoogu sugan ay tahay wax kaloo inoogu sugan ma jirto waa xaggan inay qolana markii ay qoladii hore sujuuday ay taagnaayeen markay kuwii soo fadhiisteen ama ay istaageenna kuwii kale ay sujaadii uwaree uweydaarteen oo bal taas walo dee markeeda kaalberihii dambana maqsuro wax la idhaayo in yaroo u go-an oo masjidka dhexdiisa uga dhisana maqsuro odhanayeen oo laguma tukanayay intaa ku tukan jireen iyo markii dambe ay sooba korodhay oo ay waktiyadaa dambe ilaalintii bal laftiga maqsuura iyo intan aan baabka ka ka dambeeyon kuma jirno ayay nooguma iman doontaa laftiga almaqsuure laakiin bal horta kayfiyadu taas bay ahayd kayfiyadana waa kayfiyadka salaad khofka markaa laba kayfiyan haysanaa kayfiyadii xadiidkii ibnu cumar iyo kayfiyada xadiidka jaabir waana xadiid keliya oo labadiisa duruq bal laba kayfiya ama laba xadiid baa inoo dambeeyo waa kuwan xadaثna cubaydاللahi بن mعاad بن العنbariي qala xadaثna abi abi mعاad بن mعاad qala xadaثna شhuعbaة عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات بن جبير عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في الخوف بل حق سند كاين كلي انتو ظهر أردن ودد إن صارقنا وهي سند كما تيلا تدبر روحية بقاري عبد الرحمن بن القاسم كنا وعبد الرحمن بن القاسم بن أبي بكر الصديق ابن محمد بن أبي بكر الصديق وهي waa nin atbaacu taabiciintii kaga mida walow siqaara taabiciin la mucaasaroodo oo dadkii taabiciinta ugu yar yaraa waa soo markaa la da-bu ahaa oo saxaabada qaarkood waa mala soo yar mucaasaraan waa kusoo gaadhay lakiin aragti baan usugnaanay lakiin waa nin caalim ahaa bal waxaa sufyaan ibnu cuyeyne kuba sugan oo aan filaya in bukhaariya kuba sugnaa isagoo cabdiraxmaan ibn lqaasim kaba warramayay aabihii ayuu muxuu kaba cabiray wa kana afdala ahli zamani waa sufyaan ibnu cuyeyna leh dadkii waktigiisa dadkii ugu mudnaa ayuu ahaa saasoo kale aabihiina lagu sifeeyey qaasim ibn maxamed ibn abi bakrin sidiiqo isagu dee fuqahadii madiine toddobada ahayd kaba mid ahaa waa markaa qoyskii aalo abibakarna ahaa isagana waa lagu sifeeyey wakana afdala ahli zamani aabihii baanu maanta kaba warinaya aabihina waa taabici dhexe oo fuqahada madiine toddobada ahaa ayuu kaba mid ahaa can salix ibn khawat ibn jubayr ninkani waa nin taabiciyo hiqa ah oo isaguna ansaar ah aabihii khawat ibnu jubayrna waa صaxaabi kolley macruuf ahaa oo صaxaabi jaliil ahaa kolley malaa uxudi wixii ka dambeeyey waa joogayba afartankii hijiradana waa dhintay aabihii khawat ibnu jubayr bal saalixan waxaan leenahay waa nin isaguna taabici o wuxuu kolley kutubta lixdaa ku leeyahayna xadiidkan aan hayno ee xadiidkan salaat lkhawf kutubta lixdaa waa ku wada sugan yahay xadiidkaasu ku leeyahay kutubta lixdaa waa nin hiqoo taabiciya sahl ibn abi xasmahana waxa weya axaadiidiisu aad bay u yar tahay oo kitaabkan waa midrhan amalaha saddexe aan kaba badnayn kollay ususha lixda an amala axaadiidiisu si lixiyo axaadiis adigu ma badno dee naxa sitata axaadiisba isagu waa saxaabi horta yar oo aad buu u yaraayo waxaaba la yidhaha waqtigii rasuulka ilaahay wafaaday sideed jir iyo meelahaasu ahaa culimada qaarkood baa dee waham kaba dhacay iyagoo kaba dhigay inuu saxaabiintaa ka roon ahaayo ay kaba dhigeen rasuulka ilaahay uxud markii uu soo baxay dee usoo baxayay xagga uxud waa maalintii uxud ee kolley beeraniya meeshaas ba habeenka ah waa habeenimaa lasoo baxayo dee subaxdiina dagaalka lagu soo socday isagaa daliilkiisa ahaabay kaba dhigeen barhkood bay sidaa kasoo naqliyeen lakiin taasi wax sugan ma ahe aabihii abuxasma ayaa arrintaasi ay ahayde waa saxaabi yar markaasoo saa daraaddeed waaqacadan inoogaba warramayo marasiil asaxaaba ayuun baan kuba tirinaynaa oo isagu wuxuu u joogay oo da-diisu may keenayn inuu arrintan ama dagaalkan ama salaadan rasuulka ilaahay laba tukado waa salaad khaarij almadinana laguma tukaday bal isaguna waxaan leenahay dee suxbadaasa usugnaatay lakiin waa saxaabi yar oo saxaabadii yaryarayd kaba mida xadiidkuna maraasiishiibaabuu kaba mid noqon saxaabade saalix ibnu khawaato taabiciina uu kaba warinaya wuxuu yihi haddaba saxaabigaasi ana rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahi salى basxaabihi fi اlkhawfi asxaabtiisii waa tukiya salaadii khawfka fasafahum khalfahum fasafahum waa safayo khalfahum gadaashiisa safayni laba saf buu kaba yeelay fasallaa bاladina wuxuu waa tukiyey kuwii yaluunahu isaga kusoo xigay ragcatan ragcad ayuu tukiyey uma qaama wuu istaagay rasuulka ilaahay falam yazal kama suulin qaa'iman xaalu yahay isagoo taagan xataa sallaa ilaa ay tukadeen aladiina kuwii khalfahum iyaga gadaashooda ayay kaba sii dambeeyeen ragcatan ragcad ay tukadeen uma taqadamuu way hormareen oo horay usoo dhaqaaqeen wata'ahara aladiina kuwii ayaa dib u joogsaday kaanuu qudaamahum iyaga xaggooda hore kuba sugnaa ayaa dib u joogsadayoo fasallaa bihim ragcatan iyagiina ragcad buu tukiyey uma qacada uu fadhiistay xataa salla aladiina ilaa kuwii ay tukadeen takhallafuu hadhay ragcatan ragcad oo ragcaddoodii ay tukadeen uma sallama salaadii ayuu kaba baxay oo uu salaamo naqsaday bal taawe maxay suuradana waa suuro kale oo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh iyo kayfiye kale oo dadkii uu tukiyey asxaabtiisii oo laba saf buu ka yeelay baa xadiidka inooguba sugan markuu laba saf ka yeelay dee waaye way kala hadhayaan xeraasaa loo baahnaa ayuu qoladii isaga ku xigtay iyagu ragcaddii bay la dhammaysteen oo ragcaddii buu la tukaday oo markaa waxa weeye iyagaa la rukuucay oo la sujuuday oo rasuulki ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh markii uu kacay ee uu istaagay ayaa rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayhi wuxuu ku raagay taagnidii buu dheereeyey ilaa kuwii iyaga kaba sii dambeeyey ay ragcaddii oo macnaa waxa weye markii hore way loo galeenbe waa dee sida daahirkana halkan waa rukuucdiiyo nafteeda way kagaba hadheene ragcaddii ay soo dhammaysteen wixii ugaba hadhsanaa markay dhammaysteen dabadeed baa adigu qolana ay hore u dhaqaaqday qolana ay dib u soo joogsatay kuwii markaasuu waxay markan dambena waafaqo rasuulka ilaahay la socday kuwii markii hore ka hadhay oo ragcaddii buu la tukaday markuu atixiyaadkii u fadhiistay ayaa kuwii ka dambeeyey markii hore hadhayna markan dambe hadhayna ay ragcaddii kale u dhinayd intii hadhsanayd intay iyagu wax weya tukadeen ayuu ay soo wada gaadheen oo markaasuu iyagoo markaa wada fadhiya ayuu rasuulka ilaahi salaaddii ka baxay bal taasna waa kayfiyo kollay tii hore waxay kaga yar dunaan kartaa waa aad bay tii jaabir ugu dhowdahaye waaba tan daahirkeedu xataa rukuucdii inay kaba hadheen oo taagnidii hore u mooye rukuucdana ay kaba hadheen taas weye taa hore way la rukuuceen ba xadiidka jaabir inooguma sugnaaye bal xadiid kale xadaثna yaحya walow dee صالح بن khuwat warinayo waxaanan leenahay xadiidkan salaaة khofku kutubta lixdaa ku leeyahay xadaثna yaحya بن yaحya qala qarأtu عalى maliki an yزيd بn yزيd بn rumana عan صالح بn khawat aman صalى maعa rasuuli الlahi slى الlahu عalيه waسلم yوma dat الرaqاع oo malik بn anas ba yزيd بn ruman oo taabici oo al zubayr ba ama mawaalidii zubayr aduu kaba mida al zubayr mawaalidoodii buu kaba mid ahaa aburawx ayaa xadiidka oona nin hiqa ayuu ka wariyey yaziidna صaalح بnu khawaat buu ka warinaya lakiin صaalح بnu khawaat markii hore waxaan kusoo aragnay can sahl بn abi xatmat oo sahl buu kaba warinayay maanta ruux uu ibhaamiyey oo laakiin sahl waxaan ihi rasuulka ilaahay da'diisu umay saamaxa inuu salaadaa joogo uu laba tukado ee la tukaday rasuulka ilaahay laakiin uu ibhaamiyey ayuu xadiidkii kaba warinaya markaas sahl ibnu abi xatma kuma fasirayno waxaanay raajax yeelaan halkan aabihii khawat ibnu jubayr inuu ahaa waayo riwaayadka qaarkood bay taasi kuba timi ciddan uu ibhaamiyey ee rasuulka ilaahay laba tukato xadiidka kaba warinaya waa aabihii khawat caman sallaa maca rasuuli llaahi salى اllahu alيه wasalam yowma daati riqaaci maalintii daaturiqaac la odhanayay weeyo adigu waa gazwo dee ghazawaadkii rasuulka ilaahay kaba mid ah صaxiixa waxaa kuba sugan iyadoo xadiid abu muusa alashcari yahay in waxaan daaturiqaac loo yihi ee asxaabtii in badan oo kaa mida xaaladooda dhaqaale aad bay u liidatay oo waabay kabala'aayeen iyagoo jihaadkaa ku jiro u socda litakuna kalimat llahi iyo alculya ayaanay barhkoodba kaba haysan markaasaa dee dhulkaa buurihii lehe waxyaalehe adugu wax kastaaba lugtoodii dee wax ka xi markaa daafacaano ama ilaaliyaano aanay jirin lugihii ayaaba dee barhkoodnaba raggaadheen daldal oo shamay oo dee bal matalan taasaa asiibtay markaasaa marooyin waa jamcu riqcati ruqcatin baan ujeedaayo markaa waa karmo ama khirqooyin ayay lugahooda ku duuduubayeen waa kabala yihiin waanay socdaan jihaad bay u jiraan waanataa xaaladoodii saasay de markaa ay diintana ku faafinayeen gaalana kulama jihaadayeen ayay marooyin iyo dee karmo iyo haylayaal bay ku marmarayeen lugahoodii ay ku duubayeen oo tan baa daaturiqaaca loo yihi kollay bal waa aqwaalihii meesha yimi qowlkaynu imaka halkan horreysiisanayno ama aan qaadanayno waayo saxiixuu inoogu sugan yahay iyadoo abu muusa alashcari taa uu kaba waramayo saasaa saxiixa inoogaba sugan walow barhkood ay yidhaaheen ba ama buur meesha ku sugnayd oo midaba lahayd markaas ayaaba lagu magacaabay buqca magaceed adigu waxyaalo kalena waa la yidhi laakiin bal taas baa saxiixa inoogaba sugan maalintaas buu la socday rasuulkii ilaahay salawaat ullahi wasalaamu عaleyh salaaة اkhوfi caman sallaa maca rasuuli الlahi salى الlahu عalيه waslm yowma dati riqaaci salaaة اkhوf muxuu markaa yidhi ana daa'ifatan koox ayaa safat macahu rasuulka ilaahay safkii la gashay la safatay oo dee maci marka halkan cadowu jihadii qiblada ma xigo jiho kalay ahayd wa daa'ifatun kooxna wijaahal cadowi cadowga hortiisii ayay joogsatay waa waaqaco kale markaa tii hore maaha fasallaa biladiina kuwii ayuu la tukaday macahu maciisa ragcatan oo uu tukiyey rasuulka ilaahay ragcad uma sabata waa sugnaaday qaa'iman xaaliya isagoo taaganoo waa tamu way taam yeeleen lianfusihim nafahoodii bay salaadii u taam yeeleen ragcaddii u dhinayd way ka baxeenba rasuulka ilah imaamkoodii oon kaba bixin salaadii uma insarafuu way gadoomeenoo fasafuu waxay safteen wijaahal cadowi cadowga hortiisii wa jaaءat daa'ifatu اأkhraa daa'ifadii kale ayaa timi fasallaa bihim ragcata latii baqiyat ragcaddii u harhsanayd ayaa rasuulkii ilaahay iyagii uu tukiyey oy la tukadeen uma sabata wuu fadhiistay uu sugnaaday jaalisan xaariya isagoo fadhiya wa atamuu lianfusihim nafahoodii bay salaaddii iyaguna usoo taam yeeleen uma sallama bihim kuwa hore hadday rasuulkii ilaahay dee la joogeen cinda takbiirati alxiraam kuwana dhammaadkii bay la joogeenoo iyagii ayuu sallama bihim ay macahum weeye uu salaamo nabsaday iyaguna way la salaamo nabsadeen bal maxaa tadna waa kayfiye kaleo rasuulka ilaahay uu salaaddii u tukado maxay ahayd waa suuro xadiidkii cabdullaahi bni cumar sidiisii oo cadowga xaggii qiblada meel aan ahayn buu kaba xigay maxaa rasuulka ilaahay yeelay halkan laba daa'ifuu uqaybiyey saxaabadii daa'ifa cadowgii bay hor joogtoo salaad may gelin daa'ifana salaaddii bay la gashay marka uu rasuulka ilaahay ragcad tukaday ee uu dee kolley laba ragcadood baa la tukanaya ne safarna waa layo salaaddii waana la gaabinayaabe uu ragcad tukaday ee uu la dhameeyey ragcaddii la dhamaystayna uu istaagay ayaa rasuulka ilaahay may sugine ragcaddii kale ayay iska dhamaysteen way iska dhamaysteen way rukuucunay sujuudeen intay qiraadoodii dhamaysteen ataxiyaadsadeen salaaddii bay ka baxeen rasuulka ilaahayna weli ragcaddii labaad buu u taagan yahay markaasay kaceen ay u tegeen nimankii walaalahood ahaayo way soo bedeleen kuwii baa yimo rasuulka ilaahay bay ku xidheen ragcaddii bay la galeen isaguna u dheereeyey qiraadii si ay usoo gaadhaan markaasaa markii uu rukuuc la rukuuco inay la sujuudeen dee halkasta imaka aynu inagu samayno hadday taas aad imaamkii ragcad kusoo gaadho ama wax kaluu wax kaala horeeyo horta isagii baad waafaqayo markuu assalaamu calaykum yidhaaho ayaad adigu kacaysaa taasi may dhicin e markuu sujuuddii usoo fadhiiso kasoo tooso atixiyaadkii ufadhiistay ayay iska kaceen way iska kaceen atixiyaadkii buu rasuulka ilaahay dheereeyey ragcaddoodii bay iyagu soo dhamaysteen way soo sujuudeen ay rukuuceenoo atixiyaadkii bay haddana kusoo gaadheen markaasay atixiyaadsadeen rasuulka ilaahay markuu salaaddii ka baxayna way ka baxeen iyaguna marka qoladna ragcaddii horey la tukatay laakiin ragcaddii gaar bay u dhamaysteen kuwaas rasuulka ilah salaaddii ka bixinna way kaba baxeen kuwana rasuulka ilah fadhiya iskaba kaceenoo haddana waxay kusoo gaadheen fadhigii uun markaasay mar kalaba baxeen bal tanna waa iyaduna kayfiye kale oo kayfiyaadkii salaadii khawfka kala mida waxyaalahana waa wada jaa-is waxaan hadalkan dee guud ahaan soo ururinta u dibdhigayaa waa kayfiyaad kala duwan wadciyo kala duwan iyo duruuf kala duwan ay keentay intuba waa wada jaa-iso hadalka culimada markaa dambaan soo yar naqlin doonaan bal xadiidkii inoogu dambeeyey baabkan xadaثna abubakr بn abi shaybata qala xadaثna cafan qala xadaثna aban bn yaزيda qala xadaثna yaحya bn abi kaثiiri can abi salamata can jaabiri qala anahu qaal waa xadiid kaloo jaabir bn cabdillahi markii horena waa ta aynu soo aragnay xadiidku jaabir warinayo horena oo laba riwaayo lahaa waynu sooba aragnay aban ibn yaziid acadar cafanna cafan ibn muslim asafar wuxuu yihi jaabir aqbalnaa maca rasuuli llahi salى اllahu alay wasalam rasuulka ilaahi maciisaanu soo qaabilay waanu la soconeen weeye xataa idaa kunaa markaanu ahaanay bidaati riqaaci waxaaba walow aan taa nidhi waxaa qaswada loogu magacaabay daat riqaac dee saa bukhaariya ay wariyeen ama saxiixa inoogu sugan lugahooda waxa ay ku mareen ay ku duuduubayeen kabala-aantii dhibtan ka gaadhay daraaddeed laftigani wuxuu keenayaaba meesha magaceedii inay too dee aqwaalo kalena way jiraan oo si wax mawdic magaceedo markanu halkaa joogno weeye kollayna dee kutub lmagaazi raxiiqina waan kusoo aragnay qaswatu dati riqaaca qaswo macruufa weeye ee waa halkii aan lahay culimada qaarkood ba waxay ka dhigaanba sanadii saddexaad iyo inay dhacday dabadeed aba qaswadii reer bani nadiir dabadeed ay dhacday adugu barhkoodna afraad yaha kaba dhigeeno qabla alkhandaq bay dhacday bay culimo kala duwan oo culimadaas yartiyo keyrkoodba ay yidhaahaan barhkoodna khandaq dabadii bay yidhaaheen laakiin bukhaari iyo waxay iyagu kuba tagaan inay khaybar dabadii dhacday oo waqti dambe ay ahayd oo xataa khaybar dabadeed ay dhacday cusbaanta aan sheegayeen lahaa xudaybiye waqtigeedii bay ahaydna inay taasi kaba horeysay oo markii ugu horreeyey rasuulka ilaahay salaad khawf uu tukadaana cusfaan inay ahayd waxay markaa taa uba yidhaaheenna waana sida dee waxa weeye abu muusa alashcariye inay joogeen baa meesha kuba sugan abu muusa alashcariyena khaybar bay yimaadeen iyagoo xabasho kaba yimi jacfar ibnu abi aalib iyo bay laba socdeen bal markaa umuuro kaleo taa tilmaamayaa way jiraanoo waa bukhaari siduu kuba tago waana sida ibnulqayim iyo ibnu xajar iyo qolooyin kale ay raajax yeelaan oo ay iyagoo dee waxyaalo bal matalan dee ay isu geeyeen kaba qaadanayo kaba dhigaan qaswatu daati riqaac inay dambeysay sanadii toddobaad bal matalan ama khaybar dabadeed adugu ay dhacday uun waayo dadka joogay iyo waxyaala kuba tacalluqsanaa halkaas baa taa keenaysa oo aqwaasha kale dee bacda ahliculamaa siyar ay leeyihiin ay tan bay raajax yeelanina mid dambaysa ay tahay waa xagga waktigeeda unin qaala wuxu uhi jaabir kunaa waxaanaynu idaa ataynaa markaanu nimaadno dee waqtiyadaa safaradoodi aanu soo marraba calaa shajaratin geed daliilatin har badan waa geed har badan markaanu nimaadneenu marno waa iyagoo degaya markaa in hadday socdaan oo aan la degahayn waa la iska dhaafayaa dhammaanba ee waa hadday meel bay degeen markaa geed baana meeshii kuwa sugan har badan shajarad kasiirata dil taraknaha lirasuulillaahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahay baanu uga tegi jirnay qaala wuxuu yihi sibay yeeleenoo meel baa la dego geed baa rasuulka ilaahay hoos tegay iyagana dhirtii kale iyo dhulkii bay ku baaheen oo waa la kala tegtego dee ma halkii uu har ka helay buu har galay waana wakti maalina fa jaa rajulun sho nin baa daba socdayna gaaladii kaba mid aho fajaaa waxa yimi rajulu nin min almushrikiina gaaladii kaba mid oo magaciisa waxay soo naqliyaan gawras in la odhanayay biwasni jacfar barkoodna ducthuur bay yidhaaheen ayaa la odhanaye waa nin keligii socdoo dee bal u socdayba markaa dee kolley waa ninkaa malaa nin geesi u ahaayo waa kaa fa jaa rajulu min almushrikiina walxaal sayfu rasuulillaahi sala allahu alayh wasalam iyadoo seeftii rasuulka ilaahay mucallaqun uu kaba laalaaday bishajarati oo rasuulka ilaahay markuu geedkii harhka ahaa uu dee oo ayuu hoos jiibsaday seeftiisiibuu meel san usoo suday oo meel bay kaba laalaaday ninkii baa yimi waan u garanaya rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu calayh faakada rasuulka ilaahay waaba hurdaa faakada markaasuu qaatay oo sayfa nabiy llaahi salى اllahu alayه wasalam fakhtaradahu seeftu galkii bay ku jirto markaa dagaal laguma jirin fakhtaradahu ay sallahu min hibdi galkii ama khilaafkiibuu ka saaray seeftii buu laba baxay faqaala lirasuuli illaahi salى اllahu alayه wasalam rasuulki ilahay buu ku yidhah takhaafuni waa seeftii rasuulki ilaahay saxaabi meesha kama dhowo dee dhartaasaa lagu hosiraa waa la iska hargalay o la iska hurdaa markaa mala cabsiin may jirin markaasuu yihi ma iga cabsanaysaa ma iga baqanaysaa qaala la may buuri waa dee rasuulka ilaahay shajaacadiisa fardiga bal ma faradkeed adigu shajaacadiisii dee axad ka baxayd qaala wuxu uhi faman yamnacuka mini yaa iga kaa celinaya yaa iga kaa hor jooga ee maanta seeftii aniga waad ii fadhidaa ama ma jiifta rasuulku uu soo fadhiistay seeftiisiibuu gacanta ku hayaa galkii uu kaba saaray faman yamnacuka mini qaala rasuulka ilaahay baa wuxu uhi salawaat ullahi wasalaamu calayh allahu yamnacuka mini ilaahay baa iga kaa mancinaya wallahu yacsimuka min annaas ilahay baa iga kaa mancinaya qaala wuxuu yihi jaabir fatahadadahu way cabsi geliyeenoo way uhanjabeenoo way dahadideen asxaabu rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam asxaabtii rasuulkii ilaahay faaqmada sayfa seeftii buu galkii ku celiyey wacallaqahu halkii uu ayuu suday xadiidka daahirkiisa waxa weeye ama dee halkan siduu kuba yahayba markay taasi dhacday rasuulkii ilahay ina sidaa ku yidhi inay saxaabadii ay yimaadeenoo ninkii ay cabsi geliyeen ay hadideen oo taa daraaddeed uu seeftii galkeedii iskaga celiyo u ismarkaa taas kolley halkana ikhtisaar baa xadiidka ku sugan riwaayada bukhaari iyo dee qolooyinka kale iyaguna mustakhrajaadka riwaayaadkoodi iyo ayaana taa inoo taam yeelaya ee markii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh saa ku yihi allahu yamnacuka mini ayaa waxaa xadiid markaas ayaa adigu uu yidhi ayay seeftii kaba dhacdo rasuulka ilaahay baa qaaday seeftii oo yidhi yaa iga kaa celinayo deetuu ku yihi kun khayra aakhidin ku qaada oo seefta qaada ka ugu khayr badan noqon waxaana xadiidka riwaayada bukhaari ku sugnaa iyadoo dee uu kaba warramay geedkaa har kale iyo rasinay dee sidaa uguma baaheen ayaa wuxuu uhi wuxun baaba nagu soo kediyey rasuulka ilaah oo noo yeedhaya markaasaanu u nimi iyadoo ninkaasi waa fadhiyo ninkii waa fadhiyaaba meeshii buu joogaa rasuulka ilaahayna ma ciqaabin markaasuu yihi ninkani seeftaydii ayuu galkii kala baxay markaasaan soo toosay wahuwa fii yadihi sawtan iyadoo seeftii aanay galba ku jirin uu gacanta kuba hayo taas buu yidhi oo saasaan kuba idhi oo bal markaa xadiidka markaas iyaga takhwiifkooda iyo taha iyo tahdiidkooda may ahayn waxaan ku xambaaray inuu seeftan uu galkii kuba celiyo dee mucjizaa jirtay ilaahay ilaalintii baa jirtay seefta oo isagii cabsiinta lagu riday kaba dhacday rasuulka ilaahay markuu qaadayna uu hadalkaa yidhi rasuulka ilaahayna cafigiisii badnaa iyo dee taas ayuu iska saamaxay oo ma ciqaabin oo dee ninku markuu guryahoodii kuba noqdayna dadka kii ugu khayrka badnaa agtiisaan kaba imi ayuu yidhi bal markaa taas bay ahayde arrintu kolley xadiidkan baa ikhtisaar riwaayada muslim inoogu sugan yahun baan leeay qaala wuxu uhi fanuudiya bisalaati waa iyada waqtigaasoo dee waqti cabsina weyda salaadii baa loo dhawaaqo waqti salaadeed baa gaadhay fasallaa bidaa'ifatin ragcatayn rasuulka ilaahay daa'ifo iyo koox buu laba ragcadood tukiyey uma ta'aharuu dib bay u joogsadeen oo macnaa qoladii kale xaggoodii tegeen wasallaa bidaa'ifati اlأkhraa daa'ifadii kalena ragcatayni laba ragcadood buu tukiyey qaala wuxuu yihi waxaa odhanaya jaabir fakana lirasuuli الlaahi salى الlahu عalيه wasalam arbaca rakacaatin ama arbacu rakacaatin rasuulka ilaahi waxaa usugnayd afar ragcadood oo afar ragcadood buu isagu tukaday walilqowmi qowmkana waxaa usugnayd oo waa labada daa'ifo mid kastaba gaar ahaanteeda ragcatani laba ragcadood riwaayadii ugu dambeysay baabka waana xadiidkan riwaayaatkiisii mid kaba mida وxdثna عبد اللh بن عبد الرحمن الdاrمي قال أخبرnا يحيى يعني بن حسان قال xdثna معاaوية وهو بن سلام قال أخبرني يحيى وn أبي كثيرkna قال أخبرني أبو سلمة بن أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابرا أخبره jابر baa u waramo wuxuu ugu waramay أنه صلى مع رسuل اللhi صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف fasallaa rasuul llahi salى اllahu alيه waslm rasuulkii ilaahay baa wuxuu tukiyey salaad khawfa bixda daa'ifatayni labadii daa'ifo mid ahaan ee uu qeybiyo saxaabada ragcatayni laba ragcadood uma sallaa bidaa'ifati اlأkhraa daa'ifadii kalena wuxuu tukiyey ragcatayni laba ragcadood fasallaa rasuul llahi fasallaa rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam arbaca rakcatin afar ragcadood baa rasuulka ilaahay tukaday wasallaa bikuli daa'ifatin iyaga daa'ifo kastana gaar ahaanteeda ragcatayni laba ragcadood buu tuk ayuu tukiyey bal tanna waa arrin kale oo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh iyo kayfiye kaloo kaba dhacdayoo waxa weeyaan rasuulka ilaahay dadkii intuu qeybiyu laba kooxood kaba dhigay oo koox kolleyna cadowguna jihadii qiblada kama xigin uun ayaa wuxuu sameeyey koox baa salaadii la dhamaysatay oo laba ragcadood baa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh tukiyey marka halkan inooguma sugna rasuulka ilaahay inuu salaamo naqsaday iyo in kale markan labada ragcadood tukiyey lakiin asxaabu sunan bacdigood riwaaye ay wariyeen ayaa waxaa kuba sugnaa xadiidka jaabiryaanu noqonin be rasuulka ilaahay inuu salaamo naqsaday oo macnaa ee safarna waa la yahay kayfiye salaad oof salaad hoofna way timi qasrigii salaadeed iyo takyiirkan iyadna kuba yimi salaadii kale ayaaba jira e laba ragcadood markii uu tukaday ayuu salaadii kaba baxay iyaguna way ka baxeen markaasay qoladii kale timo rasuulka ilaahay baa haddana dib iyagii u tukiyoo laba ragcadood oo kale iyagiina uu la salaamo naqsaday marka waxaa inoogu sugan un suurada rasuulka ilaahoo laba goor tukado afar ragcadood bay u noqotay ta hore faradkiisii bay ahayd tan dambana ina waa salaadii uune sunna isaga u ahayd marka waxaa meesha imanaya uun horena waa tii aynu salaad intaynu ku jirnay usoo maray inay dee san shaaficiyadii ay kuba tegayaan baana raajixe ay dee taasi jaa-is tahayna waan soo ogaanaye inay meesha ay noogu sugan tahay ruux isagu farad tukanaya inuu ku xidhan karo mid sunno tukanaya waayo rasuulka ilaahay maanta mutanafil buu ahaa labada ragcadood ee dambe in labada iyaguna dad farad tukanayay ahaayeen oo salaadoodii bay ahayd ee horena wixii taa ina tusaya waynu soo maray khilaafka ahlucilmigana waan soo ogaanay halkana dee ciddii kuma tagtay sidaa shaaficiyada iyo inay qowlkoodu raajaxaye daliil ahaana waynu soo marayba oo arrinkan khawfka iyo kayfiye inay tahay mooye masaladaa kalena waa loo daliishaday bale waxa weeye haddaba imaka dhowr kayfiyanu soo aragnay axaadiisna way noo dhamaatay kolley kayfiyaad kaloo kala duwanna waa jiraan culimada qaarkood baa ilaa lix iyo toban kayfiye iyo sifo soo naqliye walow ay dhici karta laisku celcelin karo siu ibn اlqayim kitaabkiisa hadyi yidhaha kolley hadyigiisa ama zaad ulmacaad hadaladiisna aad bay halkaa talkhiis fiican iyo hadal fiican buu leeyahay markaas dee barhkoodna waabay kaba sii badiyaane bal adigu waxaan leenahay salaad keliya may ahayne salaado kala duwan buu dadkii tukiyey duruuf kala duwanna way jirtay marka waxa ay tahay uun waa anwaaco kala duwan oo rasuulka ilaahay ayaamo kala duwan tukaday ashkaal kala duwanna uu tukaday dhammaanna waa wada jaa-iso ee si kolba ciddii tukanaysa ee umuurana ay u suurtogelayaan ku habboon unbay qaadanayaan xagga salaadana si u ixtiyaad badan bay laba iman xagga marka la eego xiraasadii iyo ilaalintii loo jeedayna wixii qaradkaasi ku xasilayay lababa iman laakiin waxaan leenahay kayfiyaadkaas iyo kayfiyaadka kale iyadna axaadiista kale inoogu soo aroortayba dhammaanba waa wax wada jaa-iza waanay wada banaayiin fuqahaa asxaab ilxadiidna waa siday ku wada tegeen oo mid aan leenahay mee taasi ma banaana ama taas waaba la nasakhay ama saa loolama imanaya ma jirte lakiin waxay ku xidhan tahay in duruufta iyo wadciga kolba jira iyo si kolba qaradka loo jeeda xagga xiraasada ta iyadu ay kuba xasilayso dee xagga marka la eego salaadiina inay waxa weeyaan u ixtiyaad badanuun taasun baa laba imanaya ee laakiin waa kayfiyad inoo wada banaanun bal dee kolleyna suurooyin baan kaba aragnay tafaariic bay kutubtaa fiqigiya kuba leeyihin shuraaxda axaadiis ee basisan kayfiyad kala duwan oo abi da-uud iyo keyrkiiba ay wariyeen oo intan dhaafsana way jirtaa laakiin waxaa inoo jamcinayaa si guud taasba weeyaan waa kayfiyad wada jaa-isa kol haddii rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh nogaba sugnaato in axaadiisan hayna xataa barhkood durug kale ay yeelanayaan saxaabo kale oo iyaguna kayfiyaadkan wariya way jiraan culimada qaarkood baa bastiyo dhowr iyo labaatan gaadhsiiya lakin waa wax la isku celcelin karo oo waxaa la arkaa riwaayo keliya oo laakiin wujuuh yeelatay uun ama ziyaadaad kala yeelatay in la kala tiriyo lakin waxa la isku celin kare bal waxaan leenahay waa kayfiyaad wada banaan rasuulka ilahina wada tukaday ayaamo kala duwanna tukaday wallah subxaana wataala alam subxaanaka allah